فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada qodobadan caawa idinkuga haya waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellada dhexe oo bogaadiyey weerarkii looga saaray ciidamada dowladda federaalka qaybo ka mid ah gobolka waxaan idiin hayaa waraysiyo aan la yeelanay mas-uuliyiinta qabaa'ilka ugu caansan gobolka odayaasha galcad oo ugu horeeyo xaaji roog maxay ka yidhaahdeen weerarkii khamiistii ka bilowday gobolka shabeellada dhexe ee lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka waraysyo ayaan idinkaga hayaa insha allah xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo maanta isku aflagaadeeyey xarunta baarlamaanka xilli uu halkaas ka khudbeynayay xasan sheekh maxamuud maxaa ka jira in doodu ay ahayd al-shabaab ayaa qabsatay inta badan shabeellada dhexe iyo in kale barnaamijka ayaad ku maqli doontaan insha allah waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii caalamka mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysyada العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta aanan qodobka ugu horreeya gudaha u gelin dhegaystayaal aan su-aal idin weydiiyo bisha barakaysan ayaa inagu soo dhow intee ayuu la egyahay diyaargalowgeenna allah waxaan ka baryaynaa inuuna gaarsiiyo ramadaan nagana dhigo kuwii ka faa'iidaysta acmaasha haddaba barnaamijka caawa waxaan ku bilaabayaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinayaa cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay subaxii hore maantoo sabtiya waxaa marinka khaze ka dhaqan galay wareejinta dufcada toddobaad ee isdaafsiga maxaabiista kooxaha muqaawamada falastiin ayaana waxayada silibka gaduudan ku wareejisay ilaa iyo lix ka mida maxaabiista ay gacanta ku hayeen kuwaasoo ka mida kubii lagu soo qafaashay weerarkii weynaayo duufaanulaksa halka maamulka yuhuudan uu sii deynayay lix boqol iyo labo ka mid ah maxaabiista ku xiran jeelashooda wareejintan ayaana waxay ka dhacday laba magaalo oo kala duwan kuwaas oo kale ah rafaax oo lagu wareejinayay laba maxbuus iyo anusiraaduna lagu wareejinaya afar kale waxaanuu maamulka qidaaca khaza si aada u soo dhoobay magaalooyinkaasi ciidamo aad u fara badan oo sugaya amniga goobaha ay ka dhacaysay wareejinta maxaabiista ayaana waxaa ka dhacay arrimo kala duwan oo hadalheen badan dhaliyey askari ka tirsan ciidamada maamulka saynad yuhuud oo ka mid ahaa maxaabiistii ee maanta sii deynaysay kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxa uu dhuunkaday madaxa mid ka mid ah xubnaha ka tirsan dagaalyahanada muqaawamada falastiin dabaaldegaya markii la kala saxiixday waraaqadaha wareejinta wuxuu dhuunkaday madaxyada dhammaan dagaalyahanada kale waana mashadkii ugu la yaabka badnaa ee maanta ka dhacay halkii lagu wareejinaya maxaabiista waxayna midaasi muujinaysaa sida wanaagsan ay kooxaha muqaawamada falastiin ula dhaqmeen maxaabiista iyo sida ixtiraamka ku jiray hadda ku sugootinayaan trump ayaa shaqada ka eriyey taliyihii guud ee ciidamada maraykanka maamulka cusub ee dalka maraykanka ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inuu isbeddel ku sameyni doono hoggaanka ciidamada maraykanka isagoona xilka qaadis ku sameeyey hogaamiye sarow ka tirsan ciidamada war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxaa xilka looga qaaday taliyaha guud ee ciidamada maraykanka genaraal georles baron war qoraallo uu trump ku soo daabacay bartiisa ayaana wuxuu ku sheegay inuu taliyaha guud ee ciidamada maraykanka u magacaabi doono genaraal don rizon oo horey shaqada uga fadhiistay sida laga soo xiganaya jariiradda new york times xilka qaadista genaraal baron ayaa waxay ka tarjumaysaa ku adkaysiga taramee ah in hoggaanka militariga uu noqday mid ku mashquulsan arrimahan loo baahnayn wuxuuna sheegay inuu lumiyey doorkiisii ku aadanay difaacidda dalka go-aankan ayaa imid kadib toddobaadyo qalalaase ka dhex howlsanaa bentikonka kaasoo isku diyaarinayeen shaqo fariisin baasan lagu sameeyey shaqaalaha riidka dib u habeen ballaarana lagu sameeyey miisaaniyadda ciidamada maraykanka dab xoogan ayaa ka kacay garoonka diyaaradaha joma kenyata wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa waxay ku warmayaan in dabaado xoogan uu saacadii la soo dhaafayee maanta ka kacay garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee nairobi xogaa qaar ayaana waxay sheegayeen dabkan uu qabsaday qeybo ka mida garoonka isagoona si xuuliya ugu faafay qeybaha kala duwan ee wadooyin ka soo gala madaarka muddo saacada gudaheeda ayaan la warinaya inuu ku fiday dhowr waddo oo garoonka soo gasha waxay sidoo kale warbaahinta tabinaysaa in dabkan uu geystay khasaare kala duwan isagoona baabiiyey dhismayaalaadu fara badan oo ay ka mid yihiin xafiisyada maamulayaasha garoonka diyaaradaha ee joma kenyata waxayna dadka qaar sheegayeen dabkan uu ku sigtay inuu gaaro halkii ay ka duulaan diyaaradaha waxaana wakhtiguu dabkani kacaya garoonka yaalay diyaarada aad u fara badan xukuumadda nairobi ayaan ilaa iminka sheegin waxa sababay dabkan iyo inuu jiro khasaare nafeed si kastaba sanadihii ugu dambeeyey waxaa dalka kenya ka dhacayay dhacdooyin gubasho a uu saameyn kala duwan geystay kuwaasoo inta badan ka kacaya goobaha waxbarashada iyo kuwa ganacsiga trump ayaa dhaleeceen la duldhacay madaxweynaha ukrain valadimir zelaliski hogaamiyaha washington ayaa wuxuu saacadii la soo dhaafay weerar afkaa ku qaaday valadimir zelaliski madaxweynaha xukuumadda kiyef wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid keliya ka shaqaynaya danihiisa islamarkaana doonaya inuu burburiyo dhaqaalaha dowladda maraykanka maadaama saddexdii sanee lasoo dhaafay uu maraykanka dagaalka yukrain ku qarashgareeyey adduun lacageed oo gaarayay ilaa saddex boqol iyo konton bilyan oo dollar wuxuu isticmaalay saddex boqol iyo konton bilyan oo dollar isagoona galay dagaal aan marnaba lagu guulaysan doonin ha ogaado in dagaalkaanaan la xarin karin trump iyo maraykanka la-aantiisa ayuu yidhi madaxweynaha maraykanka donald trump xukuumadda moscow ayaa waxay dhankeeda sheegtay inay si adow la tacajubtay hadalka khalafsan ee uu trump u adeegsaday madaxweynaha ukrain iyadoona sheegtay inuu ku sifeeyey tilmaamo ay ka mid yihiin mujaajidhiste keligii taliyay kuwo kaloo aadu badan maamulka kiyef ayaa wuxuu iminka si aada uga caraysan yahay hadalka trump iyo rabitaankiisa ku aadan soo afjarida dagaalka khasaaraha badan lagu gaarsiiyey ugu dambayntii ruushka ayaa sheegay inuu iska caabiyey weeraro xoogan oo kaga imaaday dhanka ukrain afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay maanta ku sheegtay in ciidamadu ay iska caabiyeen saddex weeraro oo dhogaal celis ah oo ay cutubyo ka tirsan ciidamada yukrain ku soo qaadeen qeybo ka mid a gobolka kirisk afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay sargaal ka tirsan ciidamada ruushka ayaa sheegay in militariga ruushka ay dib la wareegeen in ka badan siddeed boqol oo kilomitir oo laba jibaaran oo ka tirsan gobolka kirisk dhulkaasoo ay gacanta ku hayeen ciidamada yukrain tan iyo bishii sideedaad ee sanadkii hore ruushka ayaa tan iyo bishii agoosto wadee weeraro culus oo uu ku doonayey inuu ciidamada ruushka kaga saaro gobolka kirisk maamulka yukrain ayaana sheegay in qabsashada gobolkan ay kaliyiin istaraatiijiyadday ku doonayaan inay ku soo ceystaan dhulka uu ruushka ka haysto wararkii caalamka dhegaystayaal caawa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha hore ee dhuuxa waraysyada ayaan maraynaa waxaan sii ambaqaadayaa barnaamijka iyadoo odayaasha dhaqanka walaayada shabeellada dhexe ay socdaal ku marayaan gobolka ayna soo dhoweynayaan weerarkii lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka waxaana shabeellada dhexe gaaray waryaheena maxamed ciise wuxuuna waraystay madaxa odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe sheekh cali biyow afhayeenka golaha odayaasha macalin maxamed nabadoonka beesha warsageli cabdulaahi cali araay iyo nabadoonka abubakar macalin farweyne ugu horeyn maxamed ciise wuxuu su-aal weydiinayaa nabadoon sheekh calbiyow bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasallam abad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdulilah ilahi baa mahad iskale mahad alla ka gadal waxaa mahad iskale iclaamka isaguona howlaha uu hayabaan cid ka heli karta aysan jirin dagaaladaas cadow waa lagu jabshay danimaan cadow ahayn kitaabka ilaahi ma is hortaago wixii is hortaagay waa jabeen hadday cali axmed yihiin hadday kowtar yihiin hadday boos caamir yihiin xamladihii laga soo qaaday dhankan dhammaantood waa lagu jebiyey meydku waa yaalaa amba murtada ka imaado ma macawisliha ka imaada inta uun kitaabkaas ilaahay in lagu maamulo diidaysay meeshaas allah waa ku baabayey mujaahidiintana ilaahay gacanuu siiyey xamlada socota tiyee xunayn oo kale ilaahay noogama dhigo siday u socdaan farxad bay leedahay iyo reerayn aninkuna waa ku faraxsannahay waxaan leeyahay dagaaladaa socda ciddii muslima oo dhan waa ku farxayaan ragga ay ku dhacaysana cid iga dhuma jiraan dagaalkooda maahayn waa mid dowlad iyo maraykan iyo intuu lugaha ku xertay arkaantiisa yuhuudi iyo etoobiya iyo jini oo dhan intiiba gaalnoolya dagaal socaya waaye dagaal laba beriya maahayn dagaalkaasigaan horna ka waani jirnaa weli sida uga waanaynaa wixii ku dhaca waa ku dhaceene haddana weli warkii inaan ka dhaafno ma rabno inaan weli u dignaan rabnaa oon u nasteexayno oon u khayr mirno oo kii isdhiibaana isa soo dhiibo marka waxaad ka warbixisaa nabadoon cali biyow mujaahidiinta markay tageen alkowthar iyo ceel ali axmed ka waran wixii dhaca markaa waxay soo dhoweeyeen sidii muslim waxuu soo dhoweyn jiray ciddii la arka marxan baa la yiri waa la soo dhoweeyey waxaa la yidhi dhima jiree reerkaaga dhaqo kii ordayoo la arkay isdejiyaa la yidhi kii xabad ridayana waa layska dhiciyey cid allaale ciddii kitaabka ilaahay uu soo laabata innagaa gacanta ku qabayna gaaraan hadda shabeellaha dhexe wax allaala ama murtad hore ha noqdo ama mid cusub ha noqdee ma macawisleeyaha isku sheegee inaan maradaad umadumaa lalahay naftiisa maalkiisu inay badbaadayaan intaasaan ugu baaqaynaa xarakada ninkaa warkaas ka haysana cid dhib loo geysan haddii inkaa xasan gurgurta tuuba keena berga diyaara loo yahay intaasaan ugu baaqa markana waxaan siinayaa macalin moxamed afhayeenka nuqubada gobolka shabeellaha dhexe soo dhowow ka waran dagaalada dhacay ee ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen dowladda federaalk sidee u aragtaan
waa dhowahay adoo mahadsan adoo mahadsan waxaan u mahad celihaynaa allah jala wacala bacd allaahina waxaan u mahad celihaynaa iclaamka islaamiga ah ee alfurqaan waxaan leenahay soo dhowaada intaas kadib qaabkan u aragno mujaahidiinta xamlada ay ku qaaday cadowga ilaahay waxaan u aragnaa hamigeynu waa sarreeyaa hime caaliya iyo horumar waana wixii alla subxaana watacaala nagu adoonsaday mujaahidiintana ku adoonsaday waxaana u aragnaa arin loo baahnay arrin loo baahnay booskiisina gaaray muddo badanna la filaayey ballanka qaadkii ilaahayna lagu dabaqaayo ahay laqad arsalnaa rusulnaa bilbayinaati ilaahay qur-aankiisa uu ku leeyahay arrinkaasu waxaan u aragnaa hamigeynu maanta waa sarreeyaa furumaha jihaadkana ku sugannahay annagoo gerkeynu caddaaday waxaana rabnaa in ilaahay subxaana watacaala uun ku aayadiisa dabaqayna infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun warku aayaddaas ka duulayna aayaddaasaana soo bixisay mujaahidiintana waa hor soonnaa dadka muslimiintana fikirka ku jira iyo jihaadka bariga afrikaana ka mid nahay waana soo dhoweyhayna arrinkaas waa tahay meelaha dowladda federaalk ay joogeen dadka shacabka ee ku dhaqnaa dhibaato noocee ayay u geysan jireen
dhibaataday u geysan jireen waa marag madoonto wuri oday abgaalow hadda ka hor haasaabhaye hadday abootooyinkii kufsadeen oo mataqana dadkii xoolahoodii qaateen oo dadkii dileen oo guryihii jabsheen wax ay dhaafeen xasan gurguurta iyo jamaacadiisu wax ay dhaafeen oo xumaanu maba jiraanba maxaa yeelay dadka waa la dhibay dadka xoogay ku qabsadeen dadku shacabku ma rabyo mar waxaana cadayhaa inuusan rabin mar allaana markii laga dulqaado neeftaa ka soo boodaysa dadka waa lagu kor habsaday dadku waa dad muslimiin ah waa dad diinka ilaahay jecel laakiin tataarkii tataarkii labaadee hadda sanadkan xilligan socda ayay ku kor habsaday shacabka annagu ceeb kuma ogin wanaagaan ku ognahay waxaa yaroo la sheego fara ku tiri macaawisleed lagu sheegana waa tira aad u qaliil ah marka sidaas darteeda shacabkii dhibaata muglahay ku haayeen ilaahayaana ku mahadsan bacdallaahina mujaahidiinta oo gacantooda alla ku furtay sidaasaan leenahay aadin noo tiira wax dhamar usoo bixinana waa shacabka muslimiinta oo la saaran yahay saasaan kusoo baxna waa tahay meelaha hadda ciidamada mujaahidiinta ay tegayaan dadka ku dhaqan ama shacabka ku dhaqan maxaad halkan aad dardaaran ugu jeedinaysaa dadkaas shacabka ah ee cadowga ku habsaday ee mujaahidiintu ilaahay gacmahooda uga dulqaaday waxaan u dardaarmaynaa awalan taqwa allaahi caza wajalla inay alla ka cabsadaan waa sabreen ninkii sabra allah u sama yeela mujaahidiintooda u timid ilmahoodiya u timid hala damaashaadaano hana ku farxaano hana ogaadaano qaala allaahu qaala rasuululahi waxaan ahayn inaan lagu dhaqayn ilaahay baa dhaqankoodii haaya dhaqankoodiiaana rag wadaho ilaahay soo saaray waxaan leenaha marka waa la idin dhiba waana sabarteen waana adkaysateen ilaahayaa sayd idinka dhigaye mujaahidiin ilmihiina mujaahidiinta ah ilmihiina garab siiya la damaashaada la mataqaana la farxa la bagaaxa saasaan leenah waa tahay markan waxaan siinayaa nabadoon cabdulaahi al caraay soo dhowow maxaa raacinaysa adigan بسم الله الحمد لله وبين نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اولا الهي بaa mahadda iskale naga dhiga muslimiin towxiidkana waafajiyey maanta kitaabkay sunnada wakhtigayna ka dhigay inaan ummadaas aan hogaami ka naqono naqiib ilaahay nog- naga dhigo dad badana mataqaana adduunka mataqaana naqiibnimis ku sheegaya kuna khasaaro mataqaana maanta haddee gaalowrkeeda inta qaadata stuuri degsata mataqaana ku urduwahaya annagu waxaanu dadka ugu baaqaynaa kitaabka sunnada ilaahayna markaa ta kaa noqdo waa u sheegaynaa walaalahayna haddee la kuuruway mataqaana waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahay u towba keenaan dadka lagu habsaday ee maanta gaala ay ay caloosha soo saartay oo raayo u mataqaanaa ay dhex taagnaayeen maanta mataqaana dad la qabsaday waaye annagu dhihi mayno maxaad mataqaanaa ha soo dhowaadaano kitaabka ilaahi waa guulaysaha inuu guulaysa ilaahay baa noo sheega wa ina jundana lahum lqalibiin ciidankaygaa guulaysaa yuri ciidanka ilaahay waa guulaystay waana muuqataa maanta waxaan leenahay inay mataqaanaa alleh abar u soo naqdaan tacadiga ka dhaca ee maanta maraykan wuxuu kor guuxay ee cerya dhulba uu ka soo duuray waad aragtee ma uu soo istaagay waad aragtee mataqaanaa qof ki sabra wa in- wa in tasbiruu watataquu laa yadurukum kaydum shayn ina lama maxud ilaahay baa mataqaana sidaas dhahay ee falastiin midaad aragtaa la saaray dheg uma dhigin annaguna dhig u dhigi mayno waxaan leenahay insha allahu tacaala maraykanuu hungow waa jabtee jab ilaahayna jabka mataqaana inaad jabayso noo sheegay waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ee maantay daadku qaaday ee calanka beena loo bitiyey ee dastuur gaala soo qortay mataqaana loo akhriyey layidhi mataqaana nimankan ee la ajaray ilahay horta u toobo keena ilaahay u toobo keena ilaahayd amur u toobo keena ilaahayd caasiseen waadna aragteen qabaa'ilkii la- dhulkii raayadu ka taagnaada ka laga soo baxay dilka iyo mataqaana rabshadaha iyo kufsiga iyo dhaca iyo dhibaatada ku dhacday indhihiina mataqaana u jeediin dadka muslimiinta dad badanana lasoo xiro dhahay jiif waxaa iigu dambaysay jiif waxaa iigu dambaysay maalinkii kitaabka ilaahi maa mataqaanaa cadowga mataqaana uu qabsaday inta ka dambe waa taaganahay qor ayaan la rogaa nin muslimahoo walaalkeeyahoo igu jinsiyaa mataqaana iska ilaalishaa Ayaga- ayaga ayaana isku daray muraadka uu safrihay xasan gurguto loo soo dhiibay iyo arkaantiisa intaasay ahayd in mataqaana dadka muslimiina ay isdilaan waxaan idin sheegaynaa ilaahay u tooba keena war ilaahay u tooba keena oo kitaabka sunna u soo naqda annagu intaasaan idinku baaqaynaa waxaan u sheegaynaa haddana ciidamada mataqaana ee ammaankoodii iyo caqligoodii iyo cirdigoodii shartoori la gatay waxaan u sheegaynaa inay hubka ay la cararayaan ay mujaahidiintu ula yimaadiin nin alla noqobada mataqaana nin walba naqiibu ku leeyahay mataqaana camalka dhexdiisa u taagan ha la soo xariiro la soo xariira waa laydin lacaganina ha la cararina cadowga howgeyna in maalin kasta inta tagtiin oo haddee mataa xerooyin laydinku arusha laydin soo xashitiya laydinku soo celiyo ee mataqaana laydin laayo danu idinkuma jirta dhimashadiina anugu xabad ku fali mayno macaawsay naqdha ama mataqaanaa du- ciidan dowlo oo federaal iska dhiga dhammaantiin waxaan idinku baaqaynaa ilaahay u soo naqatiin towbad keentiin macalin soo dhowo macalin xuseen cabdulla faraweyne soo dhowo waa dhownahay eh, jasaakum allahu khayran eh, horta awalan waxaan leenahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ayaan leenahay ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala mujaahidiintiisa iyo muraabidiintiisa iyo ragga muslimiinta ah ku guuleeyey inay la dagaalamaan cadowga allah subxaanahu wa tacaala allah ayaa haddana mahad iskale mar labaad jebiyey markay ku ilhaamiyey inay la dagaalamaan haddana jebiyey cadowgiisa ayaan haddana u mahad celinaynaa dadka dhegaha u furan qalbiguna waa u furan yahay haddaan ahno qobada gobolka shabeellaha dhexe oo ku sugan furmaha jihaadkana waan bogaadinaynaa aadaan u bogaadinaynaa waan soo dhowaynaynaa mujaahidiitaan garabkoona nahay binafsi waa maal ayaan ku garab taagannahay boqol kiiba boqolaan ku garab taagannahay xarakatu shaabna ilaahi subxaanahu wa tacaala guulananahay kitaabkiisana allaha guuleeyo muslimiintuna si guud ha u farxdo ciddi fadhidna fadhiga ha ka kacdo ciddi roogtana idilaba taagneeda ha loo diyaar garoobo si ilaahi subxaana wa tacaala gaara dalkan looga- oo uga- waaba ka saaraahe ragii ka saar laha ha diyaar garoobaano sidii loo dowladda islaamka loo taagi laha loo diyaar garoobo ninka cilmila cilmigiisa ha la diyaar garoobo ninka maalla maalkiisa ha la diyaar garoobo ninka qoran qorgiisa ha la diyaar garoobo maraykan waad maqlayseen inuu jabay ou yidhi waa ka dhacay maalkayga waa kala aaladhay farahan soomaaliya kala baxay intaasna waxaa waaya xamle gurguurta soo qaada inay jabto ujeedaa gurguurtana afkaa juqdi gabo waad ujeediin ayaa la fadhiga muga ha laga kaco cidda rogta idaaba rogta cidda kale ha ka kacdo insha allahu subxaana wa tacala daanu qabad gobolka shabeellaha dhaha waxaan leenahay gaala waa jabtay waana isdaba kacday aad iyo aadayna u jabtaye ha laga kaco fadhiga akhyaarta kalena iga dambay doonta insha allah waa tahay een, ka waran ciidamada dowladda federaalka meelaha laga kicay dhibaatooyinka ay ka geysteen hal iyo labo inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun wax la soo koobi karo fadhi lagu koobi kara ma ahin dadki aaday u dhibaateeyeen dadku in la haystana waxaad ka garanaysaa meeshii ay ka istaageen oo mujaahidiintu ay ka kicisa haddii aad tagto qof kasta takbiiray taaganta allaahu akbar allaahu akbar takbiirtaa taagan ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan waa dareemi kartid midda calfool dheer ka dhacday waa dareemi kartid midda calbaraf ka dhacday midda caadley ka dhacday midda shala ka dhacaysa waa dareemi kartaan meesha la yirahdo misag- me- ninka la me- meyrtaqba waa ka dareemi kartaan kadaalika daarunac bay ka dhacday meel kasta oo ay eh, mujaahidiintu tageen gacmo furnaa lagu soo dhoweeyey waxaad intaasu daliil u tahay in dadku dan la haysta ahan dad gaal rab aysan ahayn daliil u tahay ilaahay subxaana watacaala waa ka wada dhibaatada ay geysteenna wax hadda beriga hal iyo lama la dhihi kara xataa maaha wax la joobi kaga war xataa dadka haddaad fiiriso say u yaaliinna naftoodii xataa dilen bal iska dhaaf shakhsiyadoodii naftoodii xataa ay dilen wax kale iska dhaaf marka insha allah wax la koobi kara maahan aadaad umaadsanta insha allah sidoo kale maxamed ciise wuxuu waraystay mid ka mid ah dhallinyarada shabeellada dhexe Een, waxaan la kulanay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe adoo magacaa ku bilaaba bismillaah Een, abu maxamed ayaa la yidhaahdaa Ee, waan ku faraxsannahay dagaalka iyo nasriga weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey maanta waxaa weeyaan mujaahidiintana waa u ducaynaynaa maxaa yeelay ee, waddankayna annaga waxaan rabnaa islaamnimo ilmahayna iyo ahalkayna ayaanu rabnaa in diinta islaamka noogu noolaadaan noogu dhaqmaan noogu barwaaqoobaan ayaan rabnaa marka waan soo dhoweyhaynaa mujaahidiintana waan u ducayn waa tahay een, ka waran markii dowladda federaalka ciidamadooda ay joogeen dadka dhibaato nooca ay ku qabeen dhibaato aad aaday ku qabeen dhibaato diin iyo mid dunawi labadaba way ku qabeen Een, dadka waa la dhacayay guryaha waa la duduminayay waxaan ku dhahay ee, wax la dhowrayo mala jaaday keeneen tubaakay keeneen sagaaray keeneen faqsiyay keeneen khamray keeneen marka waaba waxay kala yihiinba een, shataana maa beyna wax kala tagsan waayo iskuma dhow mujaahidiinta iyo een, murtadiinta marka waxaan leenahay ilaahi hanaga qabto waa tahay ka waran marka een, dagaalada ay qaadeen mujaahidiinta iyo dadka dega een, gobolada dhexe een, gaar ahaan shabeellada dhexe sidai usoo dhaweynayaan een, meelaha ay mujaahidiinta gaareen maantaba waa maalin farxadeed weeyaan maxaa yeelay waad u jeedaaba arag sarad mursuwaal ka dhammaan layidhi marka aad ayaa loo faraxsan yahay waxaa soo celiya wilaayalka islaamka yaa ilaahay subxaana watacaala noo soo celiyey waxaa ilaahay noo soo celiyey deganaashadii xasiloonidii wuxuu ilaahay noo soo celiyey kala dambayntii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa mujaahidiinta boqolkiiba boqol ugu dambeyn marka farxadaada maxaa ku cabiraya maanta farxadayda lasoo cabiri ma karo ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadle waxaa weeyaan farxadayda aad iyo aad ayaan u faraxsanahay calan qaboobaha ay kor dul babanayo marka biidni illaahi tacaala waa soo dhoweynaya gabayaan rabaa marka tixir inaan gay ka siiyo farxad aad weer ayaa naga keena laashin mihi bismillah diinteynu diindiida deegta la jari dunida gaarsiiya durjoogtibaad diiratee dunida gaarsiiya diinteynu gaaldiidayee dunida gaarsiiya difaacu nafsi diintayna fari dunida gaarsiiya demiquraadanu maalihiin dunida gaarsiiya demiquraadiyad dulmi gaalo diriir baan badnee dunida gaarsiiya dollar qaatee waan diidnayee dunida gaarsiiya soo duule naar bow darbanee dunida gaarsiiya duli gaala iida u dambayn dunida gaarsiiya deb holcaayabaa dalaq la siin dunida gaarsiiya istishaadiyo damka naga shahaadaan ku dalbaan dunida gaarsiiya daroon isdhuf inay tereyn dunida gaarsiiya dalkan islaam baa degee dunida gaarsiiya dabaqu dhiwaan diidnayee dunida gaarsiiya dababaadkii ragba duubtayee dunida gaarsiiya dababaadkii ragba duubtayee dunida gaarsiiya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم inta intaa kadib barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan kusii saqaynaa iyadoo odayaasha galcad ay dareen farxad leh ka muujiyeen isbedelka ka dhacay shabeellada dhexe balse maanta xildhibaano iyo wasiiro ayaa isku aflagaadeeyey baarlamanka hortiisa iyagoo isku haysta al-shabaab ayaa guulaysatay iyo ma guulaysanin doorasho qof iyo codda inay dalkan ka dhacdo hadda saxaafadda iyadaaba ogba wixii ka dhacay ceel baraf iyo ceel axmed iyo dhulkaasoo dhan wixii ka dhacay waa ogna marka waxaa muhiim ah in meeshaan u socono la xaqiijiyo wasiirre niic haysta oo wasiirre haysta niic oo in xilka laga qaado ka baqaayo xildhibaanan ahay dalkan inaan ka hadalna xaqaan u leeyahay dalka inaan been laga sheegin inaan ka jawaabo xaqaan u leeyahay xildhibaan been ha sheegin waa in hadda anigu dhihi maayo beenaad sheegay dhihi maayo aniga beenaad sheegay dhihi maayo waa naqaanaa nidaamka doorashada laakiin waxaan xildhibaanan ahay dalka inuu been ka sheego xaq uma laha dagaal niicay haystaan xafiis ay leeyihiin xafiiskooda inay ku hadlaan dalka dalka dagaala ka socdo in garab la sii maahan xoogagan in garab loo noqdo maahan saxna maaha waraakada aad samaysatay or tag waxaad la hadlaysiin waa saxaafadda oo wax maya dalkan xor waaye xor abiin jesow raalli ahaw dalkan xor waaye xildhibaane ixtiraam sameey xafiiskaaga inaad ku hadashid ixtiraam ixtiraam sameey xafiisaad leedahay ciidanka ciidanka been dalka dagaala ka ciidanka been ha ka sheegin wasiirnimada in lagugu siiyo haddaad moodayso in wasiirnimada lagugu siiyo mikrofonka haddaad moodayso xildhibaanaan ahay dalkan been ha xafiisaad leedahay xafiiskaada kaca been ha sheegin raalli ahaw ord baraakadii aad samaysatay ka qaylqayli xafiiskaaga ka hadal meeshaan waxba kama jiraan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay wariyaheena maxamed ciise oo safarkiisa sii wato wuxuu waraysi la yeeshay odayaasha galcad oo uu ka mid yahay xaaji roog iyagoona ka hadlay isbedelka ka dhacay shabeellada dhexe waxaan ku horeynayaa nabadoon xaaji roog الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلهي بقى مهد إسكاله الله مهد بلارن إسكاله وحانو أركا برقة حملة أن سعوته dalka soomaaliya khaasatan mujaahidiinta bariga afrika ee soomaaliya halkan ay ka wadaan waxaan arkayaa guul soo hoyatay dunida islaamka khaasatan dalka soomaaliya waxaan ognahay s w l ka soo bilow ummadda soomaaliyeed in ay ku socotay nuskaan calan yuhuuddu ay u keentay loo taagay ee shan xidigood ku taalloo dastuura ummadda soomaaliyeed lagu kala qaybshay laa ilaaha ila allaahu baa beddeshay dastuurkiiyo qurunkiina waxaa bedela kutubka alla samada noo keenay sunnadii nebi moxamed xamlada socota waxaan leeahay waa guul u soo hoyata soomaaliya soomaaliyay ku bishaaraysta waxaan leenahay dalkayna soomaaliya ummadda soomaaliyeed meel kasii joogto waan ognahay sayid maxamed cabdulla xasan waan ognahay ninkii la dhihi jiray etoobiya hilibka ceeriina ku qasbay axmed gurey beriga jihaadku soomaaliya filay u leedahay soomaaliya waa dhal towxiid waa nala sirayaa oo gaalaa mar hore wax nagu shubtoona seeftay qaarkayna dhumiso maahine soomaaliya waa dadgobanimadooda la yaqaan hiddahooda iyo dhaqankooda ilaalsada hadda waad aragteen ummaddii waa la dhalanrogay dharkii waa laga bedelay gabdhihii diriiskii waa laga bedelay ilmihii wiilashii waa qaawan yihiin tulaalo xumo gaagaabanay wataano muuqdaan waxaas dhaqankii kufaarta waa la dallayday beriga xamlada socota waxaan nahay haddaan nahay degmada galcad waxaan ku soo dhowaynaynaa oon ugu faraxsan nahay ee gaaladu ku le-atay ee murtadiintu ay ku le-deen ee meel kasta ay ku baaba-een waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed haddaan ka mid nahay ee degmada galcadeed farxadaan raashinkala cun weyne waxaan leenahay maaragtay ilaahayow adaa ku mahadsan ilaahow awoodu waa noo midaada ilaahow tabar kale ma nihin ilaahow cirarkan dhulalkan iyo waxa noolaha ku dhex jira adaysi saaray ilaahow kuwa kutubkaagii diidan ee dastuurka iyo dimuquraadiyada nagala daba wareegaya ee gaalada cumilada u hoo shaqaynaya ilaahow naga qabaan leenahay ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay saafta jihaadka qaata saafka jihaadka qaata sheeqada socotaahi waa shaqadii afghanistan xasan gurguurte xasan gurguurtoo diyaarad ku daba dhegan kuwa kalena sii yaacayaan gaalana hooyadood maaragtay jahanamo la galeen ayaan sugaynaa mar dhowna muqdisho inaan isku waraysanaan rajaynaynaa ilaahay s- haddaan cid kale ka dooni maynaa allaan ka doonaynaa waxaan leenahay ilaahayow saad qowmu caad iyo qowmu huud iyo qowmu maaragtay fircawn u halaagtay ilaahu qowmka xasan sheekh u cadaab ilaahayow intii dastuur ka adeegaysa sidaa u cadaab ilaahayow waxa adaan ku tuugaynaa awood kale ma lihine ilaahu ummadda soomaaliyeed mideey soomaaliyay waa laydinkala qaybshay waxaa laydiin baxshay puntland somaliland jubbaland muqdisholandi hiiraanlandi waxaa laydin leeya waa fikir gaala wadato iska diida weligiinba mujaahidiin aad ahedeen dowlad islaamiyaa baraandir ka dhisnaa jirtay war soomaaliyey waa nala qatalayaa nin soomaaliya iyo gabar soomaaliyeed gaalnimo ma ogola soomaaliya aarka afrika loo aqoon jiray libaaxi afrika loo aqoon jiray in beriga habar gaalahoo dhimatay aan u sujuudno ama maaragtay diintayna aan gadanno ambaa dadnimadayna aan gadanno waa wax sumcadda soomaaliyeed dilaya waadna aragtiin dal ay galaan gabdhihii uurka ahayay kufsanayaan xoolihii dhaafi maayaan oo war ilaahay baan idinku dhaarshay ma ummad indhaha laga fiirsan karaa waa ka baktigoodii meel walba yaal isuma hiiliyaan lama aaso asaamaydkoodii meel kasta yaallaa war waa tageen kuwaane waxaan leenahay kani galbay ku kale mooye kani galbay waa guul allaan leenahay marka aan wada roogsanno jihaadka aan u roogsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala hena abuuray aan u hiilinno diintiisa sunnadii nebi moxamed aan qaadanno war ilaahay baan idinku dhaarshay ma nebi moxamed baa gaalo la heshiiyey markay leeyihiin xasan shiiqiyo nimanka la jira oo diintoodii gatay oo quraafiyiinta markay leeyihiin dastuur iyo diin islaameed iswaafajayaan diin islaam diintii islaamka iyo dastuur markay iswaafajinayaan ilaahay qur'aankiisoo ku sheegay aayaadka ilaahay bay gateen ilaahay wuxuu leeyahay faweylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كواسنا وكفر مريكان علما معهن كوا وافتونايا وضمير مريكان صادر سي وحان دلنا سوماليه هيبه ديني iyo sharafkiini soo celiya kutubka alle sunnadii nabiga waxaan ahayna waa diidnay soomaaliya haddaan nahay dastuur dooni mayno calanka xidigtu ku taalo calan yuhuudeedka nimanka lagu siraayo soomaaliyeedow diintiina u imaadaan idin leenahay markaana xamaraa noo muddaa way isugu imaanaynaa insha allahu mowlaana wabilaahi towfiiq waa tahay markana een, mid ka mid ah odayaasha degmada galcad ayaan siinayaa soo dhowo adin dhankaaga een, waxay bismillahi alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale awalan wa aakhiro alla ayaanu mahad celinaynaa waxaanu aragnaa in maarata kitaabka ilaahi in lagu dhaqangelsho cadowgu maadaama uu kitaabka ilaahi kasoo horjeedo deegaanada hadda maarata hiiraan iyo shabeellada dhexana uu kusoo maarata fasaadku ku hayey ee, in badanna uu ku hayey oo maarata qabiilaadka dega oo maarata isku dirayey oo mar kastaba dhexdooda ka abuurayay jufa jufa inay isu dilaan ay mar kastaba maaratay isu adeegsanayeen si maarata qaab daran damiir laawayaal ah ayay mar kasta ummadda ku hayeen ummaddii ay ku hayeen waa in insha allahu dadka mujaahidiinta waxaan leenaha ka kor qaada kuwaas kuwaas cadowga ka kor qaadan leenaha maadaama ay ummadda dhibaataynayaan ay ku- u diidan yihiin inay kitaabka alla ku dhaqmaan ay u diidan yihiin inay maaragtay xaawaha dhiigoodii aysan kala badbaadayn ay maadda ayagu isu adeegsanayaan gabdhihiina curfigoodii iyo maaragtay dadka caradiina ay fasaadinayaan maadaama intaas marka waxaan leenaha mujaahidiinta waxaan leenaha maaragta mar walbaba ga- hil iyo garab baan idin kor taagannahay haddaan nahay reer galcadeed degmada galcad dadka ku nool waxay hili hool hor taagan yihiin mujaahidiinta ama xawahay waxaan leenahay mar walbana xawahay dadkaasu sida afghanistan ayay maar diyaaradaha ku daba dhigi doonaan kuwa maanta maanta murtadiinta ah ee wadanka jooga way tegi doonaan waxaan leenahay marka dadka qaabilaadkana waxaan leenahay war ka fa- yaysan idinka faa'iidaysan ee, maaragta kuwaas la collaytama maaragta ka fikira inaysan waxba idin haynin maarata waxaan fasaad ahayn aadan idin haynin intaasaan leenahay ayagana leenahay kitaabka ilaahay ha qaataano asigay maarata ku macaashayaan waxaan asiga ahayn adduunya aakhiraba asay ku macaashayaan marka ayagan intaasaan leenahay warwar wuxuu jiraa markii dastuur ninkii maarata ninkaasaa warwar haystaa midka u dhimanayana asaa dhibaato haysataa oo maanta meel maarata uu f- ka helayo ma jirto ilaahay agtiisa wax uma yaalaan maadaama ninka ilaahay kitaabkiisa u adeegaya ilaahay agtiisana wax u yaalaan adinkuna adin- kaasaa idin ah gacal iyo garab wasalaamu calaykum waraxmat ullahi calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu Een, soo dhowow nabad doone Een, dhankaaga maxaad ku daraysaa بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله أولا إلى إبام هذه الصلاة marka waxa waaye waxay joogtaa marka gebagebo waxay joogtaa gebagebo ayay joogtaa gebagabadana waxaan leeyahay alleh sukaayan daba dhigo waxaan rajaynayaa qasriga ay ka taliyaan amba ay ku talshaan oo intaasoo sano ay ka taagneeday calanka yahuudda uu ka taagnay maantay in uu ka taagmi doono saaniyada ku haysanno allana noo sheegay haddaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga aanu ku aanu- aanu ku kalsoonnahay oon qaadanno oon u jihaadno sida noo muuqatan waxaa waye zayuhzamul-jamcu waluuna dubura waana dibjeesheen waana baaba'een aan isdabadhigno aan dabagalno aan hadda la kureeyahay garab iyo gaashaan u noqonno een, mujaahidiinta mujaahidiintana waxaan leeyahay ciribtooda allaha sugo ciribtooda allaha sugo ciribtooda allaha sugo ilaahayna waxaa waaye guusha ay wadaan ilaahay uu noo ziyaadi ilaahuu noo badi ilaah adiga aad iskale xoog wax kale aan kuma hayno ilaahay wuxuu wa- falaa taqtuluuhum walaakin allaha qatalahum dagaalkii badar waaye falam taqtuluuhum walaakin allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakin allaha ramaa weliba lilmuminiina minhu balaan xasan saas alle saas ayuuna leeyahay waxaa weeye wixii wax dila waa alle wixii wax raaca waa alle anunkuna asigaas ayaan hadda la kurooyahayaan aan aan- aan alla noo ah alla kale ma jiro waa isagaasa alla noo ah cid kaleeto na wereeri karta ama dhinac kale nagu dhigi kartana may jirto marka waxaan leeyahay ninkii hadda la kure qorigiisa qaatay oo kasoo naqa laga waayey amba hadda ku godoonsan amba meel kasta rogo ee diyaar u ah waxaan leeyahay ha kasoo noqdaano ha towba keenaano qorga ha iska dhiibaano haddii dagaalka faraha leesgelsho ba'ay ba'ay ba'aya waa hoogaytari mayso hoog waa kuu dambeeyaa kuwa hadda maanta ka calaacalaya eh, mahaan waa waa la soconnaa hana towba keenaano diintoodan dhinac ka qaataano sidaas ayaan leeyahay Een, waxaan daba dhigayaa een, gabay dhillahoo igu soo dhacay jiin waa quraan dhiga jaliil waana kala saaray janfajaafyadaan isbiirsaday jiitimada weyn jahligaan aruura iyo kuwan hore ka jiida jaasjaasiya waxay rabaan diinta jilceeda jawaabkul waa inaan siino wada jihaadnaahi jiin webi kuwii jooga waa wada jabaaceen jahannama la geeya asha waa inaan jiidna hilibkooda kaafuha quraan dhigan kariimaana kala saaray kambala keentaya iyo manaadkeeyan kicisiinba kitaabkaana allah iskale waana keligiisa kalfadaha waxaan u siinaa aan kor ugu qaadnaa lama kaloo soysiin kuwaan idin karaamay kufri soo dagaatiin iyo kaadibiin timid anunkuna korkiinaan jirnaa kuka ku xumaadeen kurba waxaad ku haysaan kuwa idin karaamay seeftuna kare inoo jirtaa waana kaligaare Kari- kaafiya waxaanu ah kariimkii dadkan koomka wada keena warka kaca oo ka taga intaan laydin kala kuusi haddii kale kawaanaad fulaysiin iyo kabaraa hoostoode
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
dhegaystayaal waxaad markan kusoo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo dhoktar maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee caawa xalaqadeena waxaan kaga hadlaynaa ee miraha bayturaafka ee bayturaafka ee waxa uu ka mid yahay ee mirooyinka farakutiriska ah ee ku jira ee maadada baytiliinka oo ah sunsaare awood badan taas oo miraha bayturaafka u samaysa midabka casaanka ah ama guduudka ah Eh, waxaana uu hodan ku yahay beyturaafka eh, vitamiinada iyo macdinta kala duwan sida eh, vitamin a-ga vitamin b c vitamin b 9 folic acid eh, cuntooyinka fiberka leh calciumta magndes potassium iron vitamin c iyo kuwo kaloo tiro badan Eh, faa'iidooyinka beyturaafka jirka baniaadamka uu u leeyahay mirahan ayaa ah kuwo aada iyo aada muhiim u ah oo tiro badan aan lasoo koobi karin Eh, midda ugu horeysa waxay u fiican tahay dhiig la-aanta eh, sababtoo ah waxaa aada ugu badan eh, mi- eh, ironta ama en, maadada ironta ayaa aada ugu badan iyo macdinta eh, qeybaheeda kala duwan laakiin xadiidkan birtan ironta ayaa aada iyo aada ugu badan saas daraaddeed marka waxay si deg deg ah ku kobcisaa eh, dhiigyarida ama dhiig la-aanta Eh, sidoo kale eh, beyturaafka wuxuu u fiican yahay dhiig karka eh, sababtoo ah eh, waxaa ku jira maadada nitrate-ka ee hoos u dhigta dhiig karka Eh, sidoo kale wuxuu u fiican yahay eh, wadnaha iyo caafimaadka guud ahaan qulqulka dhiigga wadnaha Eh, sidoo kale wuxuu u fiican yahay tinta eh, soo baxaysa jiradda inay kasoo dhisto islamarkaasna ay qurxiso jeermiskana ay ka disho Eh, sidoo kale eh, waxay jirka ka soo saartaa eh, sunta ama jirka waxyaalaha gala oo bannaanka u yimaada ee dhibaatada u keeni kara ayay bannaanka usoo saartaa Eh, sidoo kale wuxuu u fiican yahay beyturaafka eh, dheefshiidka sababtoo ah wuxuu leeyahay eh, qolof badan iyo waxyaalaha dufta leh oo tiro badan ayuu ka samaysan yahay Eh, islamarkaasna wuxuu u fiican yahay ama ka hortaga caloolo fadhiga Eh, cabitaankan beyturaafka wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay dadka exerciseka sameeya ama jimicsiga sameeya eh, tamar badan u baahan ama jirkooda uu sameeyey en, ah, dhidid badan ama fuuqbax sameeyey ayuu aad iyo aad ugu fiican sababtoo ah waxaa ku jira eh, tamar badan energy badan iyo awood badan ayuu dadka siiyaa Eh, islamarkaasna wuu u yareeyaa daalka iyo exerciseka dadka sameeyey ayuu ka yareeyaa Eh, sidoo kale wuxuu u fiican yahay eh, xanuunada ku dhaca maqaarka eh, guud ahaan eh, gaar ahaan kuwa yeesha eh, nabraha madmadow maqaarka ku reeba ayuu u fiican yahay Eh, sidoo kale wuxuu u fiican yahay eh, xiriirka xagga gogasha sababtoo ah waxaa la ogaaday baaritaano la sameeyey inuu ka qayb qaato awoodda xoojinta jinsiga iyo kobcinta shahwada Eh, si gaar ah wuxuu u fiican yahay haweenka uurka leh sababtoo ah waxaa ku jira laba maado oo xaddi badan oo aad iyo aad ugu fiican haweenka uurka leh waa maadada folate iyo folic acid Eh, wuxuuna yareeyaa ciladaha ku samaysma uurjiifka eh, islamarkaasna wuxuu ka hortagaa eh, cudurada ku dhaca uurjiifka sida cudurka la yidhahdo spinal befida oo dhabarka oo dilaaca ama dhabarka oo buro ku samaysanta ilmaha uurjiifka Eh, sidoo kale wuxuu u fiican ilmaha eh, faruuranka ku dhaca eh, ama ilmaha ku dhasha faruurta oo dilaacda ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay Eh, sidoo kale wuxuu ka hortagaa eh, dhiigyarida ama koritaan la-aanta ku dhaca ilmaha fetoska koritaanka ay sameynaya ilmaha urjiifka inay heli waayaan miisaankii loogu talagalay caadiyan eh, laba kiil ibar ilaa saddex saddex ibar ugu badnaan inay helaan sida caadiga ah laakiin waxaa dhici karta ilmo afar ilaa shan kiilo isaga dhasha oo ka baxa eh, nidaamkii caadiga ah ee loogu talagalay marka sida caadiga ah oo balensetka aas ku dheelitiran waa laba ibar ilaa saddex ibar cunug inuu u dhexeeyo marka wuxuu ka qayb qaataa marka beyturaafka miisaankaas inuu isku dheelitiro islamarkaasna uurjiifkaas uu u ogolaado miisaankii loogu talagalay Eh, sidoo kale wuxuu kor u qaadaa en, ah, skin diseaseska inuu ka hortago sababtoo ah waxaa ku jira maadada antioxidantaha taasoo u fiican eh, difaaca jirka si guud ka hortagta waxyaalaha ugu imaada banaanka maqaarka ka hortagta sidoo kale bararka ka yimaada anemiyada ama dhiig la-aanta hemoglobinka oo hoos u dhaca ayay u fiican tahay maadadan beyturaafka eh, sababtoo ah waxay bixisaa xaddi badan oo iron ah ama xadiidka ayay bixisaa aan soo sheegnay Eh, sidoo kale wuxuu u fiican yahay beyturaafka maskaxda iyo caafimaadka maskaxda Eh, wuxuu yareeyaa eh, waxaa la yidhahda dimensia ama wuxuu yareeyaa maskaxda oo daasho oo dadka oo mataqaana hoos u dhac xagga maskaxda ku dhaca Eh, islamarkaasna wuxuu firfircoono geliyaa qulqulka dhiigga iyo maskaxda wuxuu u sameeyaa refreshment ama inuu firfircoono geliyo Eh, haddaba marka isticmaalkiisa ee beyturaafka eh, waxaa loo samaystaa qaab cabitaan oo kale iyadoo aan la karkarinaynin aan dab la saaraynin waxaa laga samaystaa cabitaan caadi ah laga shiita ama waa la jarjaraa sidiisaa lagu cunaa ama asoo juus ah la jarjaray oo hilib cadcad laga dhigay ayaa loo isticmaalaa ee, bayturaafka ee, wax dhibaato ah oo gaar ah kuma uusan aroorin ee, warbixintiisa hase ahaatee dadka kiliyaha dhagxaanta ka qaba waxaa lagula taliyaa inaysan isticmaalin sababtoo ah waxaa ku jirta maadada oxideka ah taas oo samaysa calcoloska ama waxyaalaha ka samaysma dhagxaanta ka qayb qaadata aad iyo aad aa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي